إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal qodobada saakayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan u dhow magaalada luuq ee gobolka gadow dagaal khasaaro sababay ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka wuxuu ku dhex maray deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho xukun qisaas ah oo lagu fuliyey ruux geystay fal dil ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado faahfaahin ayaa laga helayaa dad ay koronto ku dishay magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa dowlad diiniya u qabtay ducaadda iyo mas-uuliyiinta sakawaadka ee ka howlgala deegaanada hoostaga degmada kurtunwaarey ciidamo xisbo ah ayaa lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeyn ka geystay waddanka suuriya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan ku dhowaad toban askari ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan u dhow magaalada luuq ee gobolka gado waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhimashiyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay qarax la beegsadeen maalintii shalay ciidamo ka tirsana dowladda federaalka oo barisbaare u tiilay deegaan lagu magacaabo yurkud oo kamid a deegaanada hoostaga magaalada luuq ee gobolka gado wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo deegaanka waxay xaqiijinayaan in afar askari qaraxaas ay kaga dhinteen ciidamadii ku sugnaa isbaarada kuwaas uu ku jiro sargaalkii haystay isbaarada sidoo kale waxaa dhaawac daran uu soo gaaray ciidamo gaaraya ilaa saddex askari xukun qisaas ah oo lagu fuliyey ruux geystay fal dil ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gado zakariya cumar ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ahaa qisaas islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid ah dadyowga muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ilbeeto ee hoos yimaada degmada baardheere ee wilaayada gado ayaa waxaa lagula fuliyey cabdicasiis cabdi waare oo lagu soo eedeeyey in fal dil ah uu u geystay qof kale oo muslim ah mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha uga dhawaaqay xukunka eedeysanahan intaa kadib maxkamada markay dhageysatay dacwadii muddaciyaasha iyo jawaabkii muddacaleeyi oo qiraan lahayd maxkamadda waxay xukuntay sida tan kow falka uu geystay cabdicasiis cabdiwaaro inuu yahay fal camdi ah labo maxkamadu waxay ku xukuntay xukun qisaas ah oo dila intaas kadib qaadiga waxa uu soo gudbinayaa nusuusta iyo maraajicda loo cugsaday xukunkani xukunkaas wuxuu ku sugnaaday maraajic suurat lbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sideed yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum lqisaasu fi lqatla alxuru bilxur waalcabdu bilcabdi ila aakhiri laaya waqowli illahi tabaaraka wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaa yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun وقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس وفارق لدين المفارق للجماعة متفق عليه هذا وبالله توفيق maxkamadaha maamulada islaamiga ee wilaayaadka ayaa inta badan waxa ay fuliyaan xukunada shareecada islaamka iyadoona dadka muslimiinta ay arrintaasi ku heleen ammaan u soo hoyday naftooda cirdigooda iyo weliba hantidooda dagaalo khasaare sababay ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka wuxuu ku dhex maray deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho mahad ayaa faahfaahinaya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii shalay ku dagaalamay deegaanka daarusalaam ee dhaca duleedka magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen rasaasta labada dhinac iyadoona ay jirto cabsi laga qabo in rasaasta ay isku adeegsanayeen ay soo gaartay dad shacab ah dagaalkan ayaa yimid kadib markii muran uu ka dhashay dhul la bixinaya oo ku yaala halka loo yaqaan masallaha wuxuuna dagaalkaas sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjooge la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen saakii dagaalkii afartaa bilowda caawa labiyo tobanka qarnimo ah isna haadulaayay khasaaro dhaawacyo way jiraan dhimashona way jiraan oo hadda waxaan sheegi karaa uun buraafiyadaba wixii oo dhimashana gadaala laga soo sheegi karaa oo weli uun dagaal oo hadda hadhow istaagay dagaal ilaahay kuma samidiiday xaafadda masalaha caawa cid goynaysa ma lahan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa joogto ka noqday dagaalada dhex mara qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iska dila saraakiil iyo askar badan faahfaahin ayaa laga helayaa dad ay koronto ku dishay magaalada muqdisho maxamed muudi abu muslim ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa saddex ruux oo la sheegay in ay koronto ku dishay mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xili saqda dhexe ah ayaa lagu soo waramayaa in la helay saddexdan ruux oo la sheegay in ay ahaayeen kuwa tuugo ah kuwaas oo ay koronto ku dishay xaafad ka tirsan degmada boondheere ee magaalada muqdisho isgoyska siinaay dhanka xigta degmada boondheere ayayna korontada ku dishay saddexdan ruux sida ay warka ku xaqiijinayaan wararka ayaa tibaaxaya raggan ay qodayeen baalooyin koronto hoostooda isla markaana ay doonayeen in ay ka furtaan fiilooyin balse ay korontada ku dhigtay kadibna ay durbadiiba goobta ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay ayay dadka deegaanku arkeen meydka raggaasi oo hoos yaala baalaha korontada waxaana goor dambe goobta laga qaaday meydkooda magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka da-ayay roobab waxaana marar badan ay sidaani oo kale koronto dad ugu dishay caasimadda war ku saabsan diyaaradaha maamulka yahuudda oo duqeymo ka geystay waddanka suuriya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan ciidamo xisba ah ayaa lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ka dhacday bartamaha suuqa degmada bu'a qable ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo bandhigay ciidamo ka tirsan xisbada kuwaasi oo dadka faraya wanaagga kana reebi doona xumaanta ciidamadan ayaa ka koobnaa dhowr qaybood waxaana ay ku labisnaayeen dhar isku nuuc ah waxaana goobta laga sheegay in ciidankan ay ka howlgeli doonaan saldhigyada maxkamadaha iyo suuqyada odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaab ulmujaahidiin iyo culumaa uddiin ayaa ku sugnaa fagaaraha kuwaasi oo la dardaarmay ciidanka ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo munaasabadda ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay xisbada iyo bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan dadka waa inaad toosisaan waa inaad u wacdisaan waa inaad waanisaan waxaa la rabaa insha allahu tacaala qofkaa fooda jartay ama munkarkaan la joogo naf i shaydaana meesha ku riix adigana waxaa laguu diray qofka inaad hagaajisid shaqada islaamka aad u haysaan waxay tahay qofka inaad maarata ka dharjisaan waxaan inay baadil yihiin inay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ku wanaagsaneen dadka maarata jazaakumullahu khayran idinkaa maaragtay shaqadii u ah ilmaha waa in idin soo roraan dadka insha allahu tacaala islaamka dadka jeclaysiin kara oo milaayadda ah waa idinka insha allahu tacaala waxaan idinku dardaarmaya insha allahu tacaala in maaragta ummadda aad u jilcanaataan dhaqanka iyo wanaagga maaragtay islaamka aad u muujisaan insha allahu tacaala sidoo kale munaasabadan lagu soo bandhigaya ciidanka xisbada waxaa kelimad ka soo jeediyey nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayada hiiraan nabadoonka ayaa goobta ka sheegay in ciidanka xisbada ay yihiin ciidan la tacaamula bulshada wax badanna ka qabtay goobaha ay ka howlgalaan isagoo kaga mahadceliyey howlaha adag ay u hayaan dadka muraayad maadaama aad tihiin in laydinka helo fadaa'isha sarrayso waxa dadka aad ka reebaysaan idanka inaadan la imaanin oo aadan noqonin ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaad dadka faraysaan waa inay naftiinna ugu horrayso qofka naftiisa markii uu hagaajiyo ayuu kayrkiisna hagaaji karaa marka awalan waxaan leeyahay fadaa'isha quruxsan oo cibaadada iyo anwaacda khayriga oo kala duwan inaad muxuu ahay aad tatabucdaan si dadku ay idinkugu daydaan fawaa'idda xisbada ikhwaanina wax la soo koobi karo ama halkan aan ku soo koobi karna ma ahan waxaan leenahay jawaanibta xisbada ay ka kooban tahay waxaan ka akhrisan karnaa muuqaalkooda iyo mandarkooda ayaan ka akhrisan karnaa si kastaba ha ahaatee ciidamada xisbada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana ciidankan loo qabtaa dowraad kala duwan iyadoo marar badanna sidaan oo kale meelo kala duwan loogu soo bandhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwa xisbada maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa dowlad diiniya u qabtay ducaadda iyo mas-uuliyiinta zakawaadka ee ka howlgala deegaanada hoostaga degmada kurtunwaarey maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad heer sare ah oo ka dhacday degmada kutunwaari ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose islamarkaana lagu xirayay dowra diini ah oo loo qabtay wulaada ducaadda iyo maktabka sakawaadka dowradan oo socotay muddo laba maalmood ah ayaa waxay ku qaateen duruus isugu jira maadi iyo diini intaba qaar ka mid ah ayaa faahfaahinaya dowraadkii ay qaateen dowladda marka laba maalmood ayay socotay macal habenyaalkeeda iyo laba habeen marka dhowr kitaab ama dhowr dersi ayay isugu jirtay waa gartay waxaa ka mid ahaa duruustaan ku qaadanay kana faa'iidnay waxaa ka mid ahaa akhlaaqul islaam waa gartay waxaa kaloo ka mid ahaa kutubada lanoo akhriyey wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin mhm waxaa kaloo naloo akhriyey alwalaa walbaraa mhm sidoo kale waxay yidhaahdeen maasha allah insha allah waa mahadsan tahay awalan waraysiga aad nala yeelanayso maadaama idaacada islaamiga ay tahay deeqan faa'iiday dowlada muddada gaaban ayna socotay kheyrka badneed oo labada maalmood iyo labada habeen dowlad badanna isugu imaatay marka faa'iidooyin badan baan ka dhaxalnay insha allahu ilaahayna nu waafajiyo kheyrkeedana allah na siiyo culmadii meesha oo juhdiga badan iyo fara badan iyo soo jeedkii iyo waktiga ay nagu bixiseen abaalkooda iyo miisaankooda aakhire allahu saaro annagana annagana kuwa qaatay oo kun camal kale allah naga dhigo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa doorooyin u qabata qeybaha kala duwan ee bulshada warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo ka geystay waddanka suuriya ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhaawacmay kadib markii diyaaradaha maamulka yuhuudda ay weerar duqeyna ka geysteen nawaaxiga magaalada alqunaydara ee dhacda koonfurta dalka suuriya telefishinka rasmiga ah ee maamulka nuseyryada bishaar al asad ayaa sheegay in laba gantaal ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ku beegsadeen nawaaxiga magaalada alqunaydara taasoo sababtay dhaawaca laba ruux oo rayd ah ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka yuhuudda oo ku aadan duqeynta ay ka geysteen dalka suuriya islamarkaana ay ku dhaawaceen labada ruux dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii nidaamka nuseyryada ee bishaar al asad uu shaaca ka qaaday in diyaaradaha maamulka yuhuudda ay duqeymo ka geysteen nawaaxiga magaalada dimashq ee caasimada dalkaas kuwaasoo ay ku dileen saddex askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka ayna ku dhaawaceen toddobo kale warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaanna way naga intaa